Mas'uuliyiin ka socotay Wasaaradda Amniga, Arrimaha Gudaha iyo tan Howlaha Guud ee Maamulka Galmudug ayna weheliyaan maamulka degmada Wisil ee gobolka Mudug ayaa si wadajir ah kormeer ugu tagay dhismaha saldhigga booliska degmada Wisil kaas oo ay dhismihiisa iska kaashanayaan dowladda federaalk Soomaaliya, maamulka Galmudug iyo Midowga Yuruba. Mas'uuliyiinta ayaan intii ay kormeerka ku jireen qiimeyn ku sameeyey habsami u socodka dhismaha saldhigga oo haatan meel wanaagsan maraya. Taliyaha saldhigga booliska degmada Wisil, Barre Abshir Guuleed iyo gudoomiye ku-xigeenka degmada Cabdi Garaade Cumar ayaa ugu horeyn ka hadlay sida ay u arkaan dhismaha saldhigga iyo muhiimadda uu leeyahay.
waxaan kala rabaa inaan uga mahad celiyo ayuga iyo dowladda soomaaliya oo iska kaashanaya mashruucan eh, lagu dhisayo saldhigga degmada wasiil runtii waxaan leenahay de waxay tahay eh, saldhigga in wasiil loo helo eh, waa arrin muhiim ah runtii baahi iyo howlo kala gedisan iyo dhibaato badan baa ku qabnay haddii aan nahay maamulkii degmada mashruuca rmk iyo auda iyo wasaaradaha kala duwan oo mashruucan dee laku ron yahay usoo bolice boostiga usoo habeeyey wasil mahad celin kadib dee baahi kama dhammaato degmo iyo waxa weeye dee maan- maadaama maanta aan haysano bolice boosti station bolice iyo xabsiyo iyo mashruucan lakaga faa'iideeyo ayadana waa codsanaynaa agaasimaha waaxda qorsheynta ee wasaaradda arrimaha gudaha galmudug cabdikaafi xasan iyo axmed maxamed barre oo ka socday wasaaradda howlaha guud ayaa ka hadlay kormeerka ay saldhigga ku tageen waxaan ku faraxsannahay shaqadu sida quruxda badan ay u socoto oo ay noo marayso meeshii lagu talagalay inay gaarto xilligan waxaana rajaynaynaa inay uga baxdo degmadan wasil saldhig la-aantii iyo xabsi la-aantii iyo waxyaalihii la rabay dowladnimada in lagu adeego Een, saldhigga ama booliis boostiga ee, wisiil waxaa la dhagax dhigay agoosto bishii agoosto ee, labada kun labaatan iyo afarta runtii waxaa noo qabsoomay shaqo weyn oo si wada jira loo wada qabtay wasaaradaha kala duwan ee dowladda galmudug Een, shaqadu hadda waxay maraysaa meel gabagaba ah Ee, waxayna ku socotaa sidii loogu talagalay ka wasaarad ahaan howlaha guud maadaama aan nahay wasaaradda u xil saaran tayada een, farsamada ee dhismooyinka dowladda galmudug